bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu warkii oo kooban madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu sheegay in uu soo gaabinayo safarka shaqo ama howlaha shaqo ee uu ku joogo dalka etoobiya sababo la xidhiidha geeridii ku timid allaha u naxariistay marxuum cabbaas siraaji oo ahaa wasiirkii howlaha guud oo xalay toore ku geeriyooday magaalada muqdisho ra-iisul wasaaraha qaranka soomaaliyeed mudane xasan cali khayre ayaa waxa uu tacsi u diray shacabka soomaaliyeed iyo qoyskii uu ka baxay allaha u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabbaas siraaji oo lagu wada maanta aas qaran in loogu sameeyo magaalada muqdisho kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu soo xidhay kuna laba casho ka socday kaas oo looga hadlayay dardargelinta barnaamijka xukuumadda wararka dibadda raadiyo muqdisho uu idiin hayana waxaa ugu waaweyn tirada dhimashada oo dibadbaxyada muddada soddonka maalmood ah ka socday dalka venezuela ayaa korodhay waxaana haatan la soo sheegayaa in ka badan soddon iyo sagaal qof in ay ku geeriyoodeen rabshadahaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
afarta bisha shanaad sannadka labaatan toddoba iyo toban ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed ayaa waxa uu sheegay in uu soo gaabinayo howlaha shaqo ee uu ku joogo dalka etoobiya sababa la xidhiidha geeridii ku timid allaha u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska mudane cabbaas siraajo oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha waxaa inoo soo koobaya cabdishakuur cali axmed
tooyada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxay ka tacsiyadeynaysaa baa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya geeridii naxdinta lahayd ee ku timid wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska dowladda federaalk soomaaliya allah u naxariistee cabaas cabdulaahi siraaji oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho marxuumka waxaa lagu yaqaanay wadaniyad karti iyo hufnaan waxaana uu naftiisa iyo wakhtigiisa u horeyey dalkiisa iyo dadkiisa waxa uu ahaa shakhsi muhiim ah oo ka baxay qaranka soomaaliyeed oo idil geeridiisu aad bay noo wada taabatay dowladda soomaaliya waxay u xaqiijinaysaa qoyska marxuumka iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed in baaritaan dhab ah lagu sameyn doono falka cid walba oo ku lug yeelatana waxaa la marsiin doonaa sharciga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo wafdiga la socda ee ku sugan magaalada adis ababa waxay soo gaabinayaan booqashadooda ay halkaas ku joogaan waxaana ay ka soo qaybgalayaan allaha u naxariistee aaska wasiir siraaji ayaa lagu yidhi warka qoraalka ah ee ka soo baxay ugu dambeyn waxaa war-saxaafadeedka lagu yidhi alle subxaana wa tacaala waxaan uga baryeynaa in naxariista janno uu ka waraabiyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed iyo qoyska marxuum wasiir siraajina waan uga tacsiyadaynaynaa innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun
xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa guud ahaanba shacabka soomaaliyeed waxa ay uga tacsiyeysay geeridii lama filaanka aheyd ee ku timid wasiirkii howlaha guud iyo dib u dhiska mudane cabbaas islamarkaasna ka mid ahaa mudane ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya maxamed abuukar axmed ma'da ayaa warkaas inoo soo koobaya ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo la hadlayay warbaahinta qaranka ayaa waxa uu ku tilmaamay wasiir cabbaas inuu ahaa tusaale taariikh u ah dhallinyarada soomaaliyeed islamarkaasna si weyn uga dhex muuqday golaha wasiirada wuxuuna ra-iisul wasaaraha tacsi u diray guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan qoyskiisa bismillaahi raxmaani raxiim innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan uga tacsiyeynayaa eheladii asxaabtii iyo qoyskii uu ka geeriyooday wasiir cabaas siraaji wasiirkii howlaha guud iyo guryeenta ummadda federaalka soomaaliya ku geeriyooday magaalada muqdisho waxay ahayd geeri aad u naxdin badan wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo ahaa iftiin u soo ifbaxay ummadda soomaaliyeed laakiin nasiib darro caawaayay noloshiisii soo dhammaatay waxaan ilaahay uga rajeynayaa uga baryayaa inuu naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo waxaa kaloon u baryayaa eheladii iyo qoyskii iyo dadka soomaaliyeed oo dhan uu ka tegay in ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo wasiir cabaas allah u naxariistaa wuxuu ahay runtii nin aad u ixtiraam badan nin aad u sharaf badan nin aad dalkiisa u jecel wadani ah aad uga dhex muuqday golaha wasiirada caqliga iyo talooyinkiisa himiladiisa aan halkaan lagu soo koobi karin wuxuu ah lahaa taariikh ay ku dayan karaan dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan allah u naxariistay wasiirkii howlaha guud iyo dibudhiska cabaas cabdulaahi siraaji ayaa ku dhashay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol iyo lix iyo siddeetankii wuxuuna inta badan noloshiisa iyo waxbarashadiisaba kusoo qaatay dalka kenya gaaraan xeryaha qaxootiga ee dalkaasi isagoo ka mid ahaa xildhibaanadii lagu soo doortay gobolada jubbooyinka allah u naxariistay marxuum cabaas cabdulaahi siraaji waxa uu ahaa nin dhallinyaro ah oo hami fog leh islamarkaasna go-aansaday inuu wadankiisa wax u qabto islamarkaasna xaaladda adag ee ay ku jiraan shacabka soomaaliyeed uu la qaybsado siduu dhowaanba ka sheegay barnaamijka wax u qabso ahaa oo lagu qabtay magaalada muqdisho
waagii gobonnimadooyinka loo dagaalamayay saddex iyo toban dhallinyaro ah ayaa isu timid inta meel fadhiisteen ay fikirkoodii baahiyeen ay cadowga kaga xureen waddanka hadda annaga waa ka badannahay waxaan haysanaa maxaa la yidhaha cilmi ka badan inta ayga haysteen waxaan haysanaa maxaa la yidhaha dhaqaalo ka badan intay haysteen waxaan haysanaa tahsiilaad kale ka badan intay haysteen intay soo gaarsiinana laga raba marka inaan gaarsiino mar haddaan soo gala gudihi oo dhallinyaradeeda aan toos u leeli karo waxaa fadhiya wasiirada hadda saaxiibaday oo halkan fadhiyo oo aan maalin kasta ka faa'iida cilmi dheeraad iyo waayo aragnimo iyo wax ii soo gudbiyaan energy-gu waa loo baahan yahay marka inuu soo galo meesha sii galo dhallinyara iga horreysa halkan soo istaagtay ninba kaalin u qaatay qoliyo caawi walaal oo gargaarka aad iga shaqeynay iskooda wax qabsan wax qabanayn niman waxaa jooga oo la yidhaahdo tim weyne nin la yihahdo meelahan ku jiraan umalan oo ka shaqeynaya wax rinjiyo jidkii rinjiyo ku wadaan waxbay ka shaqeynayaan ninba waxbuu ka qabanaya marka su-aasha noo taalla waxay tahay waddankiioo burburay ayaa hadda qoortana loo saaray sideen u gaarsiin karaa mise aan u gaarsiin karaa inta iskugu tagno midda kale waxaan rabaa marka su-aashaas inaan adinkiina dhaafo waqti iga dhacaya qof kasta hal su-aal igala tago waddankaaga maxaad u qaban kartaa waad mahadsantiin ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegay in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo booqasho ku jooga dalka ethoobiya uu soo gaabin doono socdaalkiisa si uu uga qayb qaato aaska wasiirkii howlaha guud allah u naxariistee cabaas cabdulaahi siraaji innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun
allah u naxariisto wasiir cabaas cabdulaahi siraaji halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ahna guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxa uu soo xiray kulan laba casho ka socday muqdisho kaas oo looga hadlayay dardargelinta barnaamijyada xukuumadda federaalka soomaaliya mudane jawaari ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in halkan la joogo oo ay xukuumaddu marayso horay looga sii turko
waa idinla iman doonaa wasaarad kastaba markaas waxay noqonaysaa wasaarad wasaarad wasaaradda maaliyadda maxaan ka rabnaa tan garsoorka maxaan ka rabnaa tan qorsheynta maxaan ka rabnaa dastuurka ilaa akhiri waxaa waa waxyaabaa laga doonaya marka waxaan idinkula tahay inaad diiradda saara waa maxay wasaaradda tan adiga lagugu aaminay portfoliodaa ka mas-uula dastuuriyan mas-uulka ma aha ra-iisul wasaaraha ra-isul wasaaraha shaqadiisa ugu weyn waxaa waye coordination isu duwidda isu duwidda portfoliyooyinka weyn laakiin adigaa u qoolan magacaasi wasaaraddaasi waa maxay wasaaraddan adiga lagu dhiiday halka aada rabto inaad gaarsiiso muddada xilhaynta oo oo afar sana hadda saddex san iyo googo-da nooga hartay inaad saarto hubi hubso adiiska guurka gaar laba kun iyo toddoba iyo tobanka in qorshe cad aada haysato oad ku shaqaynayso labada sano soo socota inaad dejisato oo ra-iisul wasaaraha kasoo ansixsato kabacdina noola timaado ama guddiyada baad dadka la timaadaan aad samaystaan waa lagama maarmaan waxyaabo badanna waxaad ka heli kartaan haddaan idin tilmaamo qorshahaan la yidhaahdo development plank mashaariic badan baa ku jirta wasaarad kastuu taameynaya marka taas markaa qorshaha samaynaysaana ku jira kuwa ku darsada
kaasi waxa uu ah kusimaha madaxweynaha ahna afhayeenka baarlamaanka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed sheekh cusmaan jawaari wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha galmudug ayaa tartan isdhexgalka bulshada ah oo maalmihii lasoo dhaafayba ka socday deegaano ka mida gobolka galguduud waxaa lagu soo gebagabeeyey degmada caabudwaaq cabdirasaaq bilxen ayaa halkaas inoo jooga
tartankan isboorti ee nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada oo ay ka wada qaybgaleen kooxo ka kala socday xaafadaha degmada ayaa ciyaartii u dambeysay waxaa isugu soo haray kooxo ka kala socday xaafadaha degmada ee ubax iyo oktoobar waxaana guushu ay raacday kooxda ka socotay xaafadda ubax wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka galmudug oo dhigtay koobkan ay kooxuhu ku loolamayeen ayaa abaalmarino kala duwan waxa ay guddoonsiisay kooxaha soo gaaray kaalmaha hore iyo ciyaartooyda qeybo ka mid ah guddoomiyaha isboortiga ee degmada cabudwaaq maxamed rasaaq dhagabure iyo guddoomiyaha olombikada galmudug mahad cabdulaahi jaamac iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ee dowlad goboleedka galmudug cumar cabdi maxamed ayaa si wada jira u abaalmariyey ciyaartooyda guddoomiyaha olombikada ee dowlad goboleedka galmudug mahad cabdulaahi jaamac ayaa ka hadlay tartankan ay kooxuhu soo galeen mariya degmada caabudaaq waxaa ku hardamaya afar kooxood oo aad u adag oo la kala yidhaahdo ubax kowda luuliyo iyo haddii ilaahay ku imaaday oktoobar iyo yurow waxaa nasiib u yeelatay oo koobkan ku guulaystay kooxda ubax waxaa kaalinta labaad galay kooxda oktoobar kaalinta ugu fiican oo aan isleeyahay way ugu qaalisantaha waxaa gashay oo xagga akhlaaqda iyo ciyaar wanaagaba isku darsatay kooxda yurowa saas darteed waxaad loo guddoonsiinayaa qaar ka mid a cayaartooyda matalaysay kooxaha ka qaybgalay tartankan oo aan la kulmay ayaa iiga waramay dareenkooda bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa khayr axmed xirsi waxaan ka mid ahay ciyaartooyda koobka ku guulaystay ee xaafadda ubax waxaan halkaan uga mahad celinayaa dhammaan ciyaartooyda kooxeyda iyo dhammaan inta ka qayb qaadatay koobkan hirgelintiisa waxay ugu horreeyaan maamulka galmudug bahda isboortiga iyo ii sheegay bahalka la yihahdo hay-adda tennis aad baan ugu mahad celinaya dhammaantiin bismillahi raxmaan raxiim magaca waa cabdiqayr maxamed cali koobkii meeshan ka socday ee degmada ayaan afarta xaafadood waxaan aad iyo aad ii sheeg ugu mahad celinayaa dhallinyaradayda aadka oo qaaliga ah den waxaan kusii faraxsanahay maadaama kaalinta labaad aan maanta soo galay oo calaf u yeeshay haddana waxaan ku faraxsanahay koobka ay ii sheegeen kabta dahabkan aan goolasha ku qaadno laacibkeena maxamed aamiin cabdi ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha ee dowlad goboleedka galmudug cumar cabdi xasan ayaa sheegay in ujeedka loo qabtay koobkani uu ahaa isdhexgalka dhallinyarada
waxaan ku nimaadnay barnaamijkeeni ahaa isboortiga inaan soo gabagabaysano waxaan u mahad celinayaa kooxda ku guulaysatay ee tartanka iyo xisaabana ee lixda maalin socday ee ubax kooxdii kaalinta labaad gashay midii saddexaad iyo afraad gashay dhammaanteen hal hadafaa lahayn oo ah inaan wada guulaysano waana wada guulaysanay sidaan horeba u sheegnay barnaamijkan waxaa ugu talagalna kaliya waxay ahayd saddexgalka bulshada waxaan rajaynayaa in laga faa'iiday waxyaabo badan oo ay horseed u tahay nabadda waxaan rajaynaynaa insha allahu sanadada soo socda ee degmada caabudaaq inay noqoto meelaha sida weyn loogu tixgeliya isboortiga cabdikariin axmed bulxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabudwaaq
rajo nololeed iyo hami dib u soo kabasho ayaa waxa uu ka muuqdaa dadka ku dhaqan xeryaha barakacayaasha ah ee maamulka koonfur galbeed hoostaga gaar ahaan magaalada baydhabo iyo deegaanada ku dhowdhow barakacayaasha markii horeba ay abaaruhu halkaasi ay keeneen ayaa haatan rajo nololeed u muuqataa markii ay curteen roobabka guga dadkaasi waxaa dhex maray oo xaaladahooda si hoose u fiiriyey waryaheenna magaalada baydhabo siraaji sheekh isxaaq
magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxay ka mid ahayd meelaha sida aadka ay ugu soo barakaceen dadka ay abaaruhu saameeyeen islamarkaasina ka soo barakacay deegaano fara badana hoos imaanaya koonfur galbeed soomaaliya maalmihii ugu dambeeyey ama kadib markii ay roobab lixaada ay ka da-een deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaa laga dareemaya magaalada baydhabo inay dib ugu noqonayaan dadkii kasoo barakacay deegaanada kala duwan ee hoos imaanaya koonfur galbeed isla markaasina dhibaatada faraha badan ee qabay halkan magaalada baydhabo ay marti gelisay abaaraha la daaladhacayay waxaa maalmihii ugu dambeey laga dareemay inay dib ugu noqonayaan deegaanadoodii kadib markii ay ka da-een roobab lixaad leh islamarkaasina waxaa dowladda koonfur galbeed soomaaliya madaxdeedii oo ugu horreeyay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu kormeeray qaar ka mid ah kala duwan ee ku yaalla magaalada baydhabo isagoona dadka kasoo barakacay deegaanada faraha badan ee hoos imaanaya koonfur galbeed islamarkaasina ku nool kacmamkaasi kula dardaarmay ama tirooyin fara badan oo ku saabsan inay deegaanadooda dib ugu laabtaan islamarkaasina ay bilaabaan ama ay ka qayb qaataan sanadka beeraha waxaana shalay mar aan booqday kacmo kala duwan oo ku yaalla magaalada baydhabo aan ku arkay dad aada u tiro yar oo runtii halkaasi ku haray iyaguna xilligaasi cagalkooda gaar ahaan miyiga ka fog magaalada baydhabo iyo goobaha ay degan yihiin dadka hoola dhaqatada iyo beeraleyda ayaa waxaa ka da-ay roobab lixaad leh taas oo runtii dadka reer koonfur galbeed soomaaliya baahi weyn ay u qabeen
kaasi waxa uu ahaa siraaji sheekh isxaaq magaalada baydhabo ayuu ku sugan yahay waxaan idinka raali gelinaynaa meelaha qaar haddii aad codka maqli weyseen wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn tirada dhimashada ee dibadbaxyada muddada soddonka maalmood ah ka socday dalka venezuela ayaa korodhay waxaana haatan lasoo sheegayaa in ka badan soddon iyo sagaal qof ay ku dhinteen rabshadahani iyadoo ay fooda isdareen dadka dibadbaxyada dhigaya iyo laamaha ammaanka ee dalkaasi waxaa jira warar sheegaya in dad badani ay ku dhaawacmeen qalalaasaha ka taagan dalka venezuela kadib markii dhallooyin ay ku jiraan batrool ay ku soo tuureen dibadbaxayaasha ciidamada booliska ee dalka venezuela ayaa waxa ay adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa dibadbaxyadani ayaa yimid kadib markii uu madaxweyne maduro horay u sheegay in qorshihiisa dhaqaale ee uu suuqa uga saarayo nuqulka lacagta bolifarka dalkaasi oo gaaraysa malaayiin ay burburisay suuqa madow balse arrintani ayaa waxa ay dhalisay in dibadbaxyada kadib markii shacabka dalkaasi ay waayeen lacago caddaan ah oo ay cunto ku iibsadaan nicolas maduro ayaa ku dhawaaqay guddi qaran oo arrimaha dastuurka qaabilsan kaasi oo xaq u leh in uu dib u qaabeeyo dastuurka waxa uu sheegay inuu hareer mari doono baarlamaanka oo ay qolyaha mucaaradka ah ay aqlabiyadiisa haystaan mucaaradkuna waxa ay sheegeen in arrintani ay khayaamo noqon doonto dalka venezuela oo in muddo ahba uu buuq ka taagnaa ayaa madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro waxa uu ku baaqay in la dhiso baarlamaan qaran oo awood leh oo dib u habeyn ku sameeya dastuurka dalka venezuela warkii oo aad kala socoteen raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya saaka oo khamiis ah intaas ayuu iiga dhan yahay warka waxaa idiin soo saaray sharmaarka waxaana idiin akhrinaya anigoo ah cabdulaahi kulmiye dhinaca farsamada waa fahad cabdigaas iyo cabdisalaan mukhtaar cid allaale ciddii uu seego warkeenna waxa ay dib uga daalacan karaan bugga aynu ku leenahay internetka oo cinwaankiisu yahay radio muqdisho dot net